bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdilغniy bn cabdilwaxid aljumaaciili raximah اllahu tacaala baabu nadri nadarkiibu u baab yahay qaala alimaam cabdاlغniy raximah اllah baabu nadri nadarkiibu u baab yahay nadarka waxaa la yidhaahdaa shardiga waxa dadka qaarna ay u yaqaanaan qaarna ay nadar u yaqaanaan nadarku saddex buu u qeybsamaa nadar aan waxba lagu xirin nadru taaca ah ee aan waxna lagu xirin oo qofka uu leeyahay lilaahi calaya alla wuxuu igu leeyahay inaan intaasoo maalmood soomo waxba isagoon ku xirinba noocna waxaa weeyaan annadru lmucallaq ayaa la yidhaha nadar la xiray bishay oo shay lagu xiray oo masalan wuxuu leeyahay haddii ilaahay u caafimaad isiiyo intaasoo maalmood ayaan soomayaa intaasoo sadaqaan bixinayaa ayuu leeyahay ayb iyo wax iyagu markaa lagu xiro maa culliqa calaa shayin biqasdi almanci aw ilxahi iyo wixii shay lagu xiro laakiin loogu xiro liqasdi almanci aw ilxahi waxbaa la rabaa in la booriyo waxbaa la rabaa in qof laga celiyo taasoo kale darteed nacam oo qofkii masalan uu yiraahdo in dakhalti daara haddaad guriga gasho yacnii falilaahi calaya kada haddaad guriga gasho ilaahay allah wuxuu igu leeyay inaan intaas wax bixiyon sadaqeeyo kaasoo kale marka waxaa weeyaan wax ku boorin baa ku jira iyo wax ka celin qof baa wax laga celinaya waa lagu boorinaya midka hore waa midka ugu fiican nadarka aan waxba lagu xirin waa ka ugu fiican laa shaka midka qofku nicmo inuu helo caafimaad oo kale inuu helo shar oo kale haysata inuu ilaahay ka celiyo midka uu waxa ugu xiraayo nadarka uu ku xiraana isagana waa laazimaya oo nadar laazima qofkii inuu gudo laga rabo waa nooca marka nadarka noocaasoo kale ah laakiin waa laga fiican yahay sida axaadiista aan ku arki doonno maxaa yeelay nooc waxaa ku jiro qofku yacnii in ka-anamaa daacadii ilaahay uu ugu dhowaan lahaa ee uu cibaadaysan lahaay ayuu wuxuu ku xirayaa waxbuu ku xiraa shardi waa laga fiican yahay marka qofkaasna bakhiila lagu shabahay sida xadiidka aan ku arki doonno insha allahu tacaala nooca kale saddexaadee xafiga iyo manciga ulajeedada loola qasdaayo ee shayna lagu xiray daacadaas iyado kafaare dabcan marka ka isaguna waa laazimaya saddexdaa nadar waxawama ka nadarku haddii uu nadar macsiyo uu yahayna maaha in macsida la sameeyo sidaan arkayno insha allahu tacaala nadru macsiyaha lala imaan maayo la samayn maayo bedelkeedana kafaaratu yamiin bou la imaanayaa qofku can cumar bni lkhadaab radia allahu marka allana waa ama nadarkuna cibaadaadkuu ka mid yahay alla waa ku ammaanay dadka nadarka guto oo waxa uu yihi mu'miniinta markuu ka hadlaya dadka ahlu jannada yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiraa nadarkay oofiyaan waa lagu ammaanay waxaa kaloo alla yihi wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamu wixii aada sadaqa la baxdaan ama nadar aada nadartaan ilaahay waa ogyahay macnaheedu de alla waa abaalinayaa weeyaan ogaalka alla subxaana watacaala uu kuu ogyahay daacada waa u abaalinayaa mar hadday cibaado tahay ilaahay heyrkii in loola qasdaa ma banaana sidaa daraaddeed marka dadka ilaahay heyrkii nadarka ka xiranaya amwaadda iyo qubuurta iyo kale ee markaa iyagu dhahayo ziyaarada qabri hiblaayan u socdaa maxaad ugu socotaa inay nadar kasoo xirtaan rabaa waa ziyaaradaysu ziyaara shirkiya weeyaan waanan kasoo hadalnay nadarkan uu ilaahay ka sarfinayo oo alla keyrkiis oo u leexinayana waa shirki akbar ah weeyaan nacam ayb can cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii anugu kuntu waxaan ahaa nadartu inaan nadaray fi ljaahiliyati jaahiliyadii xilligii jaahiliyada dhexdeeda an actakifa inaan ictikaafa leylatan habeen wa fii riwaayatin yowman maalin fi lmasjidi alxaraami inaan ku ictikaafo masjidulxaraamka qaala waxa uu yidhi fa awfi binadrika nadarkaaga oofi qaala waxa uu yidhi fa awfi awfi binadrika nadarkaaga oofi halkan marka waxaa laga qaadanaya ama loo daliishaday bacdi alculamaa ay u daliishadeen gaalka nadarkiisu inuu ansaxayo oo fii xaalati alkufri haddii uu daacan nadiro markuu islaamo inuu gudanayo ee uu ku laasimayo nadarkaa inuu guntamayba ayb laakiin sida mashhuurka waxaa weeyaan ka ansixi maayo sababtoo ka guntami maayo sababtoo ah gaalku laysa min ahli iltisaami alqurba gaalku xaalka uu gaalka yahay dadka ay qurbada ku laasimaysa markaa yacni ama ay ka gudmaysa ma aha ilaa uu soo islaamo sidaa darteed marka xadiidkan waxaa la dhahayaa ama lagu macnaynayaa maalin maalintii adigu aada nadartay ood sheegaysid maalin lamida cibaadadii aada nadartay mid lamida la imaw hadda ee tii ma ah wax inuu gudanayo markaa naam saasaa marka aimadu ay yiraahdaan ayb qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow innii anugu kuntu waxaan ahaa nadartu inaan nadray filjaahiliyati jaahiliyadii an actakifa inaan ictikaafo nagaado masjidka aan ictikaafo leylatan habeen oo fii riwaayatin yowman fi lmasjidi alxaraam daaco marka in ictikaafku inuu daaco yaha laga qaadanayaa mar haddii nadar uu ku ansaxay qaala waxau yihi faawfi binadrika nadarkaaga haddaba oofi wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam anahu nabiga nahaa wuu reebay can inadri nadarkiibuu reebay wa qaala waxa uu na yidhi ina anadra nadarku laa yaatii lama yimaado bikhayrin khayr ina anadra nadarku laa yaatii lama yimaado bikhayrin nam khayr sababtii lama yimaado ayb khayr qofka nadrayo naftiisa ku dhex jiro darteed nadarku lama yimaado naam wainamaa wax kale ma ahne yustakhraju bihi waxaa lagula waxaa wainamaa wax kale ma ahane yustakhraju waa looga soo bixiyaa bihi isaga nadarka sababtiisa min albakhiili qofka bakhiilkaa looga soo bixiyaa daacada jumladan dambe xadiidka ka mida waxay nagu hanuuninaysaa qismi nadarku yacni ishkaal baa xadiidkan ku jiro annahu nahaa can innadri waa cibaadaa la yidhi nadarka haddana nebiga waa reebay say marka ku suuroobaysaa waxay ku dhacaysaa nahyigaani ama karaahada ka dhalanaysa nahyigaani waxay ku dhacaysaa oo cilana u ah oo jumlada dambe jumlada dambea waxayna tusaysaa nooca nadarka la nahiyey ee yacni marka karaahada ay ku jirto kaasina marka waxaa weeyaan nadarka qofka oo qarab muraad isaga uu leeyahay inuu ku xiro daacadii uu yidhaahdo haddaad icaafiso waxa ay waxbaan samaynaa ilaahu marka taasaa marka waxay tahay nooc bukli ah baa qofka ku jiro cibaadadii inuunan samaynaynin ilaa inuu waxaas hela ma ahani marka nadarka qofka bakhiilkaa loogala soo dhexbaxaa cibaadadii cibaadadii aan naftiisiiba ku jirin ayaa looga keensadaa nadarka sababtiisa nacam macnuhu marka sidaas ku dhacaya marka nooc nadarka ka miduu ku dhacayaa amaa nadarka mutlaqa ah oo aan waxba lagu xirin da nadar aada u ammaanan weeyaan kaa isagu nacam ayb haddana laakiin kan laftirkiisa karaahada ay ku jirtaa waa in la fuliyaa waa qasab ayb wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga waxa uu ka warinaya anahu nahaa nabigu inuu reebay can inadri nadarka kan uu reebayna waa midka mucallaqa aho qofka muraadkiisa ah ou ku xiro daacada uu la imaanayo u nadrayo wa qaala waxa uuna yidhi ina nadra nadarku laa yatii lama yimaado laa yatii ma yimaado bikhayrin kuma yimaado bikhayrin marka ba-da ku jirta sababiye in laga dhigo yaa suuragal ah oo la yidhaahdo waa ba-du waa sababiye macnuhuna uu noqdo laa yatii ma yimaado nadarka bikhayrin ay bisababi khayrin khayr sababtii kuma yimaado khayrkaas oo ku jiro qofka nadraya naftiisa iyo dabcigiisa ku jiro nacam si inkastoo yacni waxaa weeyaan inkastoo marka isagu nadar nadarku uu daaco uu yahay oo khayr uu yahay nacam ayb laakiin sababta khayrku sababta yacni qofka sababta khayrka maahan sababta uu nadarku khayrka kula imaanayo dabciga qofkaa naftiisa ama naftiisa wax ku jira ma ahane waa wax yacni waxaa weeyaan ulajeedo iyo qarad iyo yacni muraad uu ku raadinayo weeyaan nacam taasuu marka uu ku sheegaya nacam ayb marka qaala waxa uuna yidhi ina annadra nadarku laa ya'tii ma yimaado bikhayrin bisababi khayrin khayr qofka naadirka ee nadraya naftiisa ku jira kuma yimaado nadarka nacam ee waxaa weeyaan wuxuu ku yimaadaa nadarka nin muraaddoon ah nacam muraaddoon qofku inuu yahay ayuu khayr kula imaadaa ayb marka macnaha ba'daa marka in sababiya saa looga dhigo waa wanaagsan tahay wuxuuna ku dhacayaa yacni laa ya'tii bikhayrin wainamaa yustakhraju bihi min albakiili wuxuu ku dhacayaa nadarka saddexdii nooceen sheegnay nooc ka mida waana midka mucallaqa nadarka mucallaqa ayuu ku dhacayaa laa ya'tii nadarku uma yimaado bikhayrin bisababi khayrin khayr sababtii kuma yimaado ee muraad qofku jecel yahay sababtiisuu ku imaadaa wainamaa yustakhraju bihi waxaa lagula soo baxaa isaga nadarka min albakiili bakiilka wax lagala soo dhexbaxaa daacada laga keensadaa looga keena nadarka looga keenaa daacadii weyaan wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala waxauu yihi nadarad ukhtii walaashay baa nadartay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illahi alxaraam ay u socoto xaafiyatan iyada oo cagacad fa amaratnii waxay i amartay an astaftiya lahaa rasuulallahi nabiga inaan usoo weydiiyo sala allahu caleyh waalihi wasalam fastaftaytuhu waan usoo weydiiyey faqaala waxa uu yihi nabiga sala allahu caleyh waali wasalam litamshi ha socoto waltarkab hana korto oo gaadiid ha isticmaasho nacam xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka saxaabadu inay nabiga waxyaabaha inta aanay ku dhaqaaqin wixii uga banaanay waxaan uga banaanayn inay nabiga u celin jireen inay nabiga u celin jireen sala allahu caleyh waali wasalam waxauu yidhi cuqba nadarad ukhtii walaashay baa nadarta an tamshiya ilaa beyt illahi alxaraam inay u socoto xaafiyatan iyadoo cagacad fa amaratnii waxay i fartay an astaftiya lahaa rasuulallahi nabiga inaan usoo weydiiyey sala allahu caleyh waali wasalam fastaftaytuhu waan uga soo jawaab dalbay fa qaala waxa uu yidhi litamshi ha socoto waltarkab hana korto oo yacni hadday doontana lug ha ku aado haddaan gaadiid jirin haddii gaadiid ou jirana gaadiid ha raacdo nacam oo gaadiidkii markaa u fuusho miday doontay yeeli kartaa waxaa laga qaadanaya halkan marka nadarku hadduu iskugu jiro shay daaco ah iyo shay yacni mubaax iska ah oo qofku yacni hadduu sameeyana aan dembi ka gaar haddaanu samaynin aan dembi ka gaaraynin haddaanu hadduunan samaynin aan dembi ka gaaraynin oo noocaas oo kale qofka haddii marka shaygadda mubaaxa waxaa weeyaan isago nadar ma gelaayo ee waxaa nadarka gelaya shayga daacada ah marka hadda inay kabala-aan socoto waa leedahay inay lugayso waa leedahay laakiin daacada maxaa ahna daacada waxaa weeyaan beytka in la aado waa marka adiga nadarkaagi waxaa laga rabaa inaad beytka uun si ku aadid waayo beytkaas aad intan kale ood adiga isku laasimisay oo hadda aan wax qurbo oo alle loogu dhawaado asal ahaan aan ahayn iska daa oo iska ilqey oo ka tag ayb sida ninkii yacni nadray inaanu istaa inaanu fariisanin qoraxda inuu taagnaado inuu soomo ounanna hadlin maxaa la yidhi marka soonkii dhammaysaa la yidhi qoraxdan yacni qoraxdana ka harso fariiso marka maxaa yale qorax la istaagnaado iyo istaagnaan la taagnaado oo iyadoo cibaada iyo hadda waxba aan ahayn bimujaradiha qurbo uma aha alle loogu dhawaado marka wixii aan qurbo iskiis aan u ahayn ee qofku uu nadro waa layska ilqeynayaa inta kale ee qurbada ah ee alle loogu dhawaado unbuu nadarka kula imaanayaa maalikiyada iyo shaaficiyadana marka halkan mashiga iyadu marka waa isku khilaafsan yihiin nacam oo hadduu qofku nadar gala hadda uu yidhaahdo waxaan u lugeynayaa maka inaan u lugeeyaan nadray oo masjidulxaraamka aan ku tukado hade waxaa laleeyahay masjidulxaraamka aad laakiin lugeyntaan iska daayo diyaarad iska raac nacam waxaan nadarka inuu ka kafaaro gutana intaa uma baahna isagu laakiin bacdulculamaa maalikiyada waxay leeyihin waa nadar waa lugeynayaa lugeyntana waa laasimaysaa wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma anahu qaala waxa uu yihi istaftaa sacdu bnu cubaada ayaa jawaab dalbay rasuulallahi nabigu ka jawaab dalbay sala allahu caleyh waali wasalam fii nadri nader naderkaas oo kaana ahaaday calaa ummihi hooyadii korkeeda tuwufiyad hooyadiis tuwufiyad la oofsaday qabla an taqdiyahu nacam tuwufiyad waa la oofsaday hiya iyadu hooyada qabla an taqdiyahu intaanay nadarkaa gudanin qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi faqdihi gud canhaa xaggeeda ka gud naam waxaa laga qaadanayaa marka nadarka in layskaga naa-ib noqon karo acmaashu saddex nooc weeyaan acmaal badaniya acmaal maaliya iyo acmaal badaniya maaliya ah kuwa badaniyada marka iyadu waxaa weeyaan wixii sharciga kusoo aroora mooyaane asal waxay ku tahay inaan layskaga naa-ib noqonin kuwa maaliga waa layskaga naa'ib noqon karaa kuwa labadaaba isugu jira sida xajka oo kalena fii bacdi yacni waxaa weeyaan haddii cadamuulistidaaca haddii istidaaca la waayo qofkii uu ku laasimay uu awood waayo waa laga naa'ib noqon karaa waa dadka laga xaji waa laga xajin karaa marka nadarkani hadda waxaa weeyaan lama sheegin nooca uu ahaa anahu istaftaa sacdu bnu cubaadata rasuul allahi uu ka jawaab dalbay sala allahu alayh waali wasalama fii nadrin ay fii shani nadrin nadar shanigii nadarkaas oo kaana calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaaday tuufiyad la oofsaday qabla an taqdiyahu intaanay dhimanin intaanay gudanin marka qofkii nadarka hadduu isku laasimiye soon iyo xaj iyo sadaaqa wuxuu doonaba ha ahaadee qofka weligiisa marka waa ka gudi karaa xadiidku taasuu daliil u yahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxauu yidhi faqdihi canhaa ka gud ka gud buu yidhi oo waxyaabaa loogu baari noqonayo waalidka iyo iyada laftirkeeda ka mid tahay wacan kacbi bni malikin radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina min towbatii towbadeeda waxaa ka mid a an ankhalica inaan ka siibmo min maalihii maalkayga xaggiisa sadaqatan ila allahi wa ilaa rasuulihi sadaqatan liajli sadaqatin sadaqa darteed aan uga siibmo ilallaahi alla xaggii aan u sadaqaysanayay wa ilaa rasuulihi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi amsik hayso calayka amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga qaarkii fa huwa inaad haysato imsaagaasaa khayrun laka kuu khayr badan ayb kacb ibnu malik radia allahu canhu waa saddexdii markaa qur-aanku sheegay qaswatu tabuuk ka hartay oo cudurdaarka aan yeelanin ee laga aamusay ilaa iyo maalmo fara badan laga aamusnaa oo markaa alla subxaanahu watacaala uu soo dejiyo towbadooda wacala ahalaathati aladiina khullifuu isaga iyo hilaalu bnu umaya iyo muraaratu bnu rabiica yay ahaayeen kacab markii towbadii laga aqbalay ayaa marka farxad darteed iyo alle inuu usii dhawaada daraaddeed baa marka waxa uu yidhi towbadeyda anigu waxaaba ka mid ah oo towbadeyda waxaa ka mid a inaan maalkayga ka dhexbaxo oon sadaqa uga dhexbaxo darteed oo inaan maalkayga sadaqa aan ugaga dhexbaxo ayb markaa wuxuu leeyahay qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina min towbatii towbadeyda waxaa ka mid ah oon shardisanayaa an ankhalica inaan ka dhex baxo min maali maalkayga ka siibmo maxaan uga dhexbaxayaa sadaqatan sadaqa darteed ilallaahi alla aan xaggii u sadaqaysanayo iyo wa ilaa rasuulihi iyo rasuulkii aan ku taageerayo markaa isaga uu meeshau doono masaalixda uu u arko inay adna iigu jirtay dad masaakiintana ugu jirtay diintana ugu jirtay inuu si u dhigo ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi amsik calayka hayso bacda maalika maalkaaga qaarkii fa huwa khayrun laka saasaa kuu khayr badan marka qofku maalka dhammaan inaan wada sadaqaynin yaa wanaagsane wax uu haysto walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula lbasdi fataqcuda maluuman maxsuuraa iyo cibaaduraxmaan markuu alla ka hadlaya waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaamaa ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala xadiidku waxa uu daliil u yahay sadaqadu inay ahar iyo raad ku leedahay dunuub dembi dhaafka oo xadiidku wuxuu daliil u yahay sadaqadu inay asa ay raad ku leedahay iyo saameyn inay ku leedahay dembi dhaafka sidaa darteed baa qofku markuu dunuubta qaar galo waxaa la yidhi ha ku kafaaro guto sadaqa ha ku kafaaro gutaa la yidhi walidaalika marka sadaqadu raad weyn bay ku leedahay dembi dhaafka waa in lagu dadaalaa marka laa siyamaa kumaba sii jirto waqtiga oo ay dadka dhibaatada adag ay ku jiraan sadaqada lala baxaa ee qofka uu ku dadaa oo uu la baxaa waxay ka mid tahayba waxyaabaha qofka caqabada iyo yacni buurta uu ku jiirayo ayay ayay tahay oo qof qof ka tego iimaan leh ayaa sidaa yeelo waa ka alla subxaanahu watacaala uu dhahayo wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqabatin aw icaamun fii yowmin dii masqaba qoodin la qoodiyo maalin yacni gaajo u saaxiiba yaa la qoodinaa yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba agoon qaraabo ah ama miskiin dhulyaal ah nacam sidaa darteed marka alimaam ibnu daqiiq ilciid raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay qofka dunuub inay sadaqadu saameyn ay ku leedahay dembi dhaafka waxaa ku tusayo kafaaro kafaaraad fara badan kafaara gud fara badan ayaa waxaa laga dhig dunuub badan ayaa kafaara gud waxaa looga dhiga sadaqo oo badan ayaa jirta nacam oo ay dhaartaba ka mid tahay nacam nadarka ila nadarka laftirkiisa kafaaradiisa waa kafaaratu yamiin waay marka kafaaratulyamiinkuna waxaa weeyaan laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin icaamkii fiiri sadaqadii baa ayaa la sameeyey kafaaratu dhihaar sidoo kale oo yani fa icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin in la quudiyo marka kafaaraadka waxaad arkaysaa inay ku badan yihiin maxaa yeeley miskiin quudinta ama sadaqadu nafcigeeda waa mutacadi qofka waa ka gudbayaa nacam marka qofka muslimkaana mar walba inuu mubaarak uu ahaado ayaa wanaagsan oo sida ilaahay nabiyullaahi ciisa siduu ka sheegay oo uu yidhi wajacalanii mubaarakan ilaahay wuxuu iga yeelay mid la barakeeyey aynamaa kuntu meel walboo dhahaado qofkuna wuxuu mubaarak uu ku noqon karaa meel walba uu joogo inuu dadka nafci oo u leeyahay mutacadi ah nafcigaasoo marka isaga yacni dadku ama cilmi uu baraayo ha noqoto ama sadaqo wax ku sadaqaysanaya ha noqoto ama yacni waxaa weeyaan dhibka uu ka dhaafayo ugu yaraan ha noqoto nacam laakiin qof aan dhibkiina dadkii ka daynaynin sadaqa aan dadkii faraynin oon u istaagaynin sadaqadii oo aan marka yacni cilmigii dadka aan baraynin oo haddana maca daalika waxaa weyaan bulshadiina ku dhex jira dhib unba ugula dhex jiraa nacam ayb taas marka qofka daalibu cilmiga inuunan noqonin ayaa u wanaagsan ayb nacam sidaasaa marka kafaaraadka badanaa maali looga dhigay laba maslaxaana ku jirta sadaqadoo maslaxa waxa ay tahay thawaabka iyada ku imaanayo qofka uu soo xasilayo thawaabka uu sadaqada qofka ka helaayo ayaa wuxuu u dhigmayaa markaas dembiga ou la yimid marka thawaabkii iyo dembigii thawaabtii hadday badato dembigii waa masaxaysaa dabcan nacam oo waa ka ilaahi subxaana wa tacala dhaha ina alxasanaati yudhibna sayi'aat ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadkii sayi-aadka waa tagsiyaan waatbinabigana waa ka dhahay wa atbic sayi'ata alxasanata tamxuhaa marka sadaqada ajriga laga helaayo marka dunuubta loo barbar dhigo lagu muwaasaneeyo dembigii waxaa weeyaan waa tegayaa dhinaca waa dhici kartaa dhinaca labaad yacni maslaxada labaad ee sadaqada ku jirto qofkii lagu sadaqaystay ducada uu qofka u duceynayaa sabab waxay u noqon kartaa dembi dhaaf oo ilaahay dembigaaga dhaaf oo dhahayo labadaa maslaxa ayuu sheegay baabu lqadaai qadihii buu u baab yahay qadihii ayuu u baab yahay alqadaa marka halkan wuxuu ka gelayaa sida wax loo xukumo iyo dacaawida iyo sida wax loo xukumo iyo furuucda arrintaa ku saabsan kutubul furuuc baa iska leh nacam axaadiid kooban buu ishaaraya hadda ayb qadahana marka waxaa weeyaan qadaa iyo fatwa iyo taxkiim baa jiro nacam fatwadu waxaa weeyaan war waxaan maxaa diintu ay ii bannaysay masaladan iyo masaladan xukunka sharciga ii sheeg waa macnaheedu fulin ma daba socoto ii fuli ma aha macnaheedu walidaalika ninka sheekha marka loo yimaaday fadwo la weydiisto masalada iyo masalada xukunka sharciga waa maxay masalada iyo masalada xukunka sharciga waa saa markuu yidhaahdo waa iftooday keliya ma fulin isaga ma laha laakiin qaduhu wuxuu uga duwan yahay fadwada waa xugun xaakim uu ridaayo fulintiina uu fulaayo waa xugun xaakimka uu ridayo fulaayana marka fulinteeduna uu leeyahay soo ma garan waa ilzaamaa ku jiro qadaha ilzaamaa ku jiro labadan qof sharcigu sidaa insaan buu xukumay hebelaa xaqan la siiyey ilzaamaa ku jiro marka taxkiimku isagu marka waxaa weeyaan qadaha wuxuu isna uga duwan yahay laba qof oo gar isku qabtaa intay labadoodaba qof caalima inta u yimaadaanba waxay leeyihiin adaan garsoore kaa dhiganay waana kugu go-naa mid kastaa saas buu leeyahay marka marka wuxuu leeyahay marka inuu kala xukmo xukunkiisu marka waa soconaya kaas isaguna baabu lqadaai qadihi buu u baabaya qadahana marka islaamku meel weyn buu ka joogaa usuul buuna leeyahay bacdu ahlilcilmina waxay ka alifeen kutub adab lqada la yidhaahdo oo aad u fara badan weliba culamo aada iyo aad u badan baa wax ka alifeen can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi man axdatha fii amrinaa man axadkii ama ruuxii axdatha kusoo darisiiyo fii amrinaa diinkeennan kan ah fii amrinaa diinkeenna dhexdiisa haadaa kan ah maa kusoo daro kusoo darisiiye laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa isagu raddun ay marduudun calayhi ku lagu celinayo weeyaan wa fii lafdin man axadkii camila sameeya camalan camal camalkaas oo laysa caleyhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn fa huwa isagu raddun ay marduudun calayhi waa masdar la joojiyey booskii ismu mafcuulka raddun ay marduudun weeyaan waa yani waa ismu mafcuul ahaan baa laga laqbaynayaa xadiidkan waxaa loo daliishadaa calaa an yustadalu bihi calaa ibdaali jamiici alcuquudi almamnuucati cuquudda mamnuuca dhammaanteed baa loo daliishadaa xadiidkan ayb iyo inaan marka waxaa weeyaan iyo inaan la socodsiineynin iyo inaan la socodsiineynin oo qaacido marka waxay ka qaateen culimada qaarkoodna annahyu yaqtadi alfasaad qaacidada ay yidhaahdaan bay ka qaateen axaadiidta arkaanu shariica ay ku taagan tahay wuuna ka mid yahay xadiidkan maxaa yeelay axkaam aada iyo aada u fara badan baa soo hoosgelayso marka xugun aan diin ku dhisnayn qofku haddii uu xukumo waa marduudun caleyhi isagun baa lagu celinayaa nacam man axdaa fii amrinaa haada man ruuxii axdaa soo darisiiyey fii amrinaa annaga diinkeenna dhexdiisa haadaa kan ah maa shay kusoo dara laysa minhu aan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayhi waa ninkii bilaabo ee ninkii aan bilaabin ka waran ee bidcadii nin bilaabay isagu samaynayo bidca hore loo jideeyey buu samaynayaa waa kan marka isagana man camila camalan qofkii camal sameeyo laysa caleyhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayhi waa lagu celinayaa ayb xadiidku marka waxaa weeyaan dee shareecadu amar iyo nahyi labadaas baa loo qaybiyaa xadiidkan marka waxaa weeyaan wuxuu reebayaa marka qofku inuu daaco oo gudagalo sharcigu uunan uga haysanin asal asalkaasu ha noqdo habka daacada loo samaynayo iyo yacni waxa ku xiran ee la xiriira daacada iyada ayb iyo asal ahaanta camalka hadduu doono ha noqdo ayb isagoon uga haysanin ma samay karo naam waxyaabaha marka waxaa weeyaan daacaadka ahna baabkan marka la joogo kale daacaadkii iyo waxaa weeyaan iyo iyo iyo mucaamalaadkii daaco midba asal bay leedahay daacadii lama gudageli karo oo alle looma so looma dhowaan karo camal looguma dhowaan karo ilaa inuu camalkaa mashruuc lajla jideeyey oo nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam uu jideeyey mooyaane jideyntaasi marka asal ahaan waa inuu u jideeyey wasfi ahaan habka loo samaynaana waa inuu u jideeyey halkaa marka waxaa ku baxaysa bidcada labadeeda nooc ee la dhihi jiray albidcatu alxaqiiqiya iyo albidcatu alidaafiya idaafiyadayna dadka u badan yihiin camalka asalkiisa sharciga waa kusoo arooray habka ay u samaynayaan laakiin ayagaa wax ku dardarsaday bidca uma moodayaan taas marka maalan sharcigii waa itlaaqay ayagu waa qeydayaan maalan sharcigii waa qeyday ayagu waa itlaaqayaan meesha sharcigu ugu qeyday waxaasoo dhan waa min albidac bay ka mid tahay waxaa day mucaamalaad ay yihiin asal ahaan dee ilaahay subxaana watacaala dadka waa u baneeyey waana u xalaaleeyey ilaa wixii sharcigu un uu ka reebo mooyaane laba aayad baana sheikhulislaam badana uu kusoo qaataa oo cibaadada marka laga hadlayo am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah mucaamalaadka iyana wuxuu yidhaahdaa qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun waxaan ilaahay xarimin maaha inaad waa xaaraam dhahdo dadka ka reebto cuquudda iyaguna marka qofka hadduu kusoo dara marka caqdi aan aan yacni aan asalkaas waafaqsanayn ama cuquuddii sharcigu oo wax u sameeyey usuul u sameeyey wixii aan ku taagnayn waa baatil marka nacam xadiidku waa loo soo qaataa ayb marka fa huwa marduudun marka la yidhi qofka bidcada waa lagu celinaa la yidhina hadda intaa keliyay ku joogaysaa maahane waana lagu celinaya waana lagu ciqaabaya ciqaab buu ku mudanaya weliba maxaa yeeley nebigu wuxuu dhihi jiray sala allahu alayh wali wasalama fa ina kula bidcatin dalaalah bidco kasta waa baadi wa kula dalaalatin fi nnaar ayb cuquubada qofka hadda bidcada mar walbaa mukhaalafada rasuulka yacnii qofka mukhaalafada rasuulka ku dhiirado wuxuu halis u yahay yacni kufribuu halis u yahay wuxuu kaloo yacni halis u yahay in yacnii aan laga towbada towbadaba inaan la haleeshiinin oo yacni walidaalika xadiid saxiixoo ah ayaa jiro sheekh alalbanina silsila saxiixa uu ku saxiixiyo oo uu leeyahay in allaha tacaala xajaba atawbata can kulli saaxibi bidcatin xataa yadacaha ilaahay subxaana watacaala towbada waa ka xanibay waa ka xijaabay qof kasta oo saaxibu bidca ah ilaa uu bidcadiisa ka tegay oo kamaa qaala sala allahu caleyh waali wasalam yacni ninka bidco kama towbo keeni karo towba lagama aqbalo qofka mubtadica yacni ma towbad keenayo macnaheedu macnuhu yacni ma ahan qofkii hadduu bidcadii inta fahmo uu kasoo laabto u ka towbad keena lagama aqbalayo ma aha ee dembi kastaa ilaahay dadka waa ka toobad aqbala hadduu qofka kasoo laabto ee laakiin bidcadu waxaa weeyaan macsida waxay uga duwan tahay iyada ilaahay baa qofkeeda ilaahay buu ugu dhowaanayaa almubaalaqatu fi tacabuda oo asala oo wuxuu rabaa inuu aad alla u caabudo marka wax adiga aada is leedahay waa cibaado miyaa laga toobad keenaa maka toobad keenayo halkaas weeyaan marka macnuhu wacan caaishata radia allahu canha qaalat dakhalat hindu bintu cutba hinde bintu cutba ayaa gashay imra'atu abi sufyaan ahayd calaa rasuulillahi rasuulkay usoo gashay sala allahu calayh waali wasalam faqaalat waxaay tihi yaa rasuula allah ina abaa sufyaana abaa sufyaan rajulun nin weeyaan shaxiixun baqiil ah laa yucdiinii ima siinayo min annafaqati nafaqada xaggeeda maa shay yakfiinii iigu filan aniga wayakfii baniya caruurteeda ku filan ilaa maa shay mooyaane akhadtu aan ka qaadanayo aan qaadanayo min maalihi maalkiisa ka mida bikayri cilmihi ogaan la-aantiisa aan ku qaadanayo mooyaane ee fahal calaya dushayda ma yahay fii dalika kaagaas dhexdiisa min junaaxin dembi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam rasuulka waxau yihi khudii qaado min maalihi maalkiisa xaggiisa bilmacruufi macruuf ku qaado khudii qaado min maalihi maalkiisa ka qaado wax ka qaado khudii qaado min maalihi maalkiisa xaggiisa maa shay ka qaado yakfiiki adiga kugu filan oo yakfii baniiki carruurtaadana ku filan bilmacruufi uga qaado markaa khudii qaado min maalihi maalkiisa xaggiisa maa yakfiiki wax kugu filan adiga wayakfii baniiki carruurtaadana ku filaanayo bilmacruufi uga qaado xadiidkan waxaa laga qaadanayaa wuxuu ku bilowday dakhalat hindu bintu cutba imra'atu abi sufyaan ayaa gashay calaa rasuulillahi bay u gashay sala allahu calayh waali wasalam faqaalat yaa rasuula allah waxay tiri rasuulka ilaahi ina abaa sufyaana rajulun shaxiix waxaa laga qaadanayaa haweentu inay fadwo weydiin karto qofka caalimka ah oo yacni arrintaa iyadaa arrin maadaama diinkeeda daruuro ku ah ay tahay markaa way yeeli kartaa waana weydiin kartaa codkeeduna markaas inaanu wax dhibaataa aanu lahayn hadday si caadi ay uhadla u hadashaa inaanay dhibaato lahayn baa laga qaadanayaa taasoo kale laakiin maalaa yacni inay nin qof raga la hadasho codkeeda jejebiso waa laga reebo falaa takhdacna bilqowli fayatnaca aladii fii qalbihi marad sidaasuu allah subxaana wa tacaala u yidhi marka waxaa kaloo laga qaada ina abaa sufyaana abuu sufyaan rajulun nin weeyaan shaxiixun baqiil ah waxaa laga qaadanayaa marka qofku markuu mustafti uu yahay oo fatwadoon uu yahay fatwadaana ay isaga ku tacalluqdo iyo qof kale qofka kale isaga oo maqan waa weyd haddii marka fadwada inta uu su-aalayo dhexdeeda shay qofkaasi uu dhibsanaya xan ku noqon karaa haddii ay meesha soo gasho waa xan bannaan waa xan wayna bannaan tahay maxaa yeelay ina abaa sufyaana rajulun shaxiixun bay tiri abuu sufyaan waa maqnaa meesha ma joogo haddii marka aanay sidaan dhihin de waxaa weeyaan wasfigan ay ku tilmaamaysa fadwadii baa ku xiran taasoo kale marka dhibaato male meelaha xuntu ay ku bannaan tahay bay ka mid tahay inkastoo bacdi alculamaa ay yidhahdaan waxaa fiican qofku inuu yidhaahdo haween maalan ninkeeda sidaa iyo sidaa uu yeelo maxaa u bannaan saas oo kale hadday sidaan tirahdana wax dhibaataa ma laha ina abaa sufyaana abaa sufyaan rajulun nin weeyaan shaxiixun aan wax bixinino baqiila laa yucdinii isiin maayo min annafaqati nafaqada xaggeeda maa yakfiinii wax igu filan oo yakfii baniya carruurteeda ku filnaanayo ilaa maa shay mooyaane akhadtu aan ka qaato min maalihi maalkiisa bikayri cilmihi ogaan la-aantiisa waxaa laga qaadanayaa marka masalatu dafar masalada la yidhaahdo qofka maalan maalkiisiibau nin ku arkay mar nin imaal nin iyo maalkiisii dee aragtibaa ka dhexaysa inuu ka qaato marka waa leeyahay isagoon u sheegin xataa haddii qofkii yacni aanu ka qaadan karin maalkiisii oo meel cidlaa kaga dayacan oo arka kii ka qaaday wuu ka qaadi karaa tartiib buu uga qaadan karaa waana la tegaya waana maalkiisii masalatu dafar baa la yidhahda masalatu dafar waxaa kaloo kamid ay fuqahada soo geliyaan xuquuqda caamkaa dadku isku wada leeyihiin haddii loo gudi waayo qofka wuu qaadi karaa maalan waxaa ka mid a waxaan ujeedaa midaas qofka m xadiid baana soo aroortay qofka maalan marka uu musaafir yahay oo kale ou cid kusoo hiid oo kale baadiyahaas iyo meelahaas marti oo usoo martiyo xaqu diyaafa u leeyahay martigelin ayuu leeyahay haddii marka baahi ay hayso dadkiina ay soori waayaan cunto meesha u taalla ma ka cuni karaa inta ka cunoo ka tegi karaa nacam masalatu dafar waay saasay kusoo daraan way badantaadu masaa'il noocaas oo kale weeyaan bacdi naasna masaladaas waxay soo dhexgeliyaan wax aan ka mid ahayn oo waxaa ka mid ah waxay kuleeyihin maalka dawladoo kale dadkao dhanaa wada leh marka waa xadayaa anigana nacam dhinacaygan ka qaadanaya waa xadayaa taas maya dafar ma ahan sababta waa shaqaysa kartaa adiga haddaa intaad shaqada dawladda ka tagto adiga xamaalato suuqa tagto waad yeeli kartaa marka maaha inaa hantida dadweynaha marka aad ku banaysato ama aad ku cunto macnahaas oo kale in lagu cuno ma aha arrintaa ilaa waxay gaartay dadku inay yidhahdaan maal dawla xaaraan maba ahba dadka qaarkood inay u qaataanba iyay gaarsiisay ayb marka umu salama xaqeedii weeyaan marka waxaan ka qaadanayaa waxay leedahay waa xaalad daruurana waa tahay maalkii ogaan la-aantiis inaan wax uga qaado un mooyaane fahal calaya fii dalika min junaaxin wax dembiga korkeygu ma ahaaday arrintaa waxaa laga qaadanayaa diinta waxaan ujeeda hinda hinda bintu cutba diinteedaa laga qaadanayaa hinda radia allahu canha maxaa yeeley haddaan qofa yani inay diin leedahay waxaa ku tusayo arrintan ay ka xalaal meeranaysa ninkeedii waxay ka qaadaysa iyadoon ogeysiinin bay ka xalaal meeranaysaa oy nabiga su-aaleysaa sala allahu aleyh ali wasalam marka raafidada iyo dadka saxaabada qalbigooda oo ugu jira xiqdiga ayaa yacni dadkan weliba laasiyama asxaabta gadaal kasoo islaamtay aad bay u dacniyaan aad iyo aadayna u caayaan wixii kufri usoo hormaray de islaamkiibaa dumiyey oo nebiga wuxuu le alislaamu yahdimu maa qablahu marka islaamkii baaba ka dumiyey wixii hore ay u sameeyeen baa lagu leeyahay oo ilaahay waa u dhaafee waxa aad adigu rabtaa marka maxay tahayna qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf wixii hormaroo dhan waa loo dhaafaya hadday gaalnimada ka haraan wayna ka hareen gaalnimada abuu sufyaan iyo hinda iyo xaaskiisa ah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi khudii qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi khudii qaada min maalihi maalkiisa maa shay ka qaada yakfiiki kugu filan wa yakfii baniiki caruurtaada ku filan bilmacruufi ku qaado halkanna waxaa loo daliishadaa qofka isagoo maqan in la xukumi karo qaaligu inuu xukumi karo waana mas'ale laysku khilaafsan yahay culummada aan ogolayn waxay leeyihiin alqadaa'u cala alghaa'ib aan ogolayn waxay leeyihiin waa in xadiidkan in loo daliishado arrintaa inay bannaan tahay waxaa ka horeyso arrintan ma fatwa mase waa qado taas in la caddeeyay u baahan tahay qado miya mise waa fatwo hadday fatwo tahay qaa'ibda isagoo maqan fatwo waa la dhiibi karaa laakiin inay qado tahaa la rabaa abuu sufyaan laftirkiisa waxaa dhici karta inuu gurigii inuu magaalada wax ka joogi waxaa kaloo mas'alo kalena halkan waa ka waa u daliishadaan qaadiga haddii qadiyad loo keeno qof ku saabsan isla markaana qaadigu ou og yahay yacni qofkan waxa laga sheegayo inay sax tahay ou og yahay hal yaqdi alqaadi bicilmihi qaadiga marka cilmigiisa wax ma ku dhisi karaa oo qof wax uu ka og yahay darteed wax ma ku dhisi karaa qaar baa u daliishada qisadan iyadana nacam aduu masaa'il noocaas oo kale u keenan nacam wacan umi salamata radi alla waxaa kaloo laga qaadanaya mas'alo kaloo nafaqada ku saabsanoo in nafaqadu aynan muqadar ahayn qofka biilka laga rabo ciddiisa inuu siiyo wax muqadaro intaasaa lagaa rabaa ah ma jiro nacam ee curfi unbaa loo celinaya shay walbana sideedaba qaacido qabso qaacidadaas waxa ay tahay wixii sharcigu uunan xad u yeelin luqadana aan ku xadaysnayn curfiga dadkaa loo celinaa maalan dadka xoolaha haddii ilaahay qofka u waasiciyo dadka xoolaha haysto musrifiinta aan ahayn say ciddooda u biilaan inuu u biilo waay hadduu dhexdhexaad yahay dadka dhexdhexaadka say u biilaan biilkooda laga rabaa hadduu nin mucsiroo faqiira uu yahay dadka isaga oo kale ah waxay cunaan yaa laga raboonaya un markaa laakiin in la yidhaha koombo galeeya koombo caano ah sanadkii intaas yacnii xilliga qabowgana mara saasa xilliga yacnii kuleylkana mara noocaasa inuu u gado waxaasoo dhan yacnii curfiga kaaga filan sharcigu ma xadidin ha xadidin curfiga u daa maxaa yeele nebiga halkan curfiga u celiyey oo waxa uu yihi khudii min maalihi maa yakfii khudii min maalihi bilmacruufi si la yaqaano sharcigana lagu garan karo caadadana lagu yaqaano weeyaan macruufka u celiy curfiga u celiya sooma jeedid maa yakfiiki wayakfii baniiki waxaadi kugu filan ilmahaa ku filan marka nafaqada ninka laga rabaa waa maxay waa wax qoyskiisa ku filan liyunfiq duu sactin min sactihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah wacan umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka samica wuxuu maqlay jalabata khasmin dood yacnii shanqarteed ayuu maqlay bibaabin bibaabi xujratihi ayb ana nabiya ana rasuula allahi sala lla salama sala allahu alayh waali wasalama samica wuxuu maqlay jalabata khasmin mid doodayo codkiisau maqlay shanqartiisa bibaabi xujratihi ayuu ka maqlay albaabkiisa qolkiisa albaabkiisa fa kharaja ilayhim waa usoo baxay faqaala waxa uu yidhi dabcan yani khasmigu marka la leeyahy khasmi kalena waa jira laba unbaad doodeysa faqaala waxa uu yidhi alaa hoy inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay oo bashar baan ahay wa inamaa yaatiinii waxaa ii imaanayo alkhasmu mid doodayo kuwa doodaya ii imaanayo marka falacala bama mid doodaya ii imaanaya falacala bacdakum oo mid kale la doodaya falacala bacdakum qaarkiin waxaa dhici karto an yakuuna inuu yahay huwa isagu ablaqa mid ka xeel dheer min bacdin qaarka kale ka aftahansan oo hadalkay fasaaxada uga xeel dheer fa axsibu waxaan malaynayaa anahu saadiqun inuu run sheegayo fa aqdii lahu waan u xukumayaa markaa aniga faman qadaytu lahu qofkaan uxukuma bixaqin xaq muslimin xaqaasoo bixaqi muslimin muslim xaqiisa dheh fa inamaa hiya wax kale ma ahna iyadu qidcatun qeyb weeyaan gobol un baan u xukumay min naari naar ah falyaxmilhaa ha xambaarto ow yadarha ama ha ka tago ha xambaarto ama ha iskaga tago ha iska daayo nabiga sala allahu alayh ali wasalam gurigiisa ayuu wuxuu ka maqlay jalabata khasmin doo mid doodaya yacnii codkiisa bibaabi xujratihi buu ka maqlay qolkiisa albaabkiisa fakharaja ilayhim waa usoo baxay faqaala alaa hoy inamaa ana basharun buu yidhi anuu bashar baan ahay waxaa laga qaadanayaa marka nebigu basharnimo bashar yani baan ahay marka uu leeyahay de bashar baan ahay oo nebiga sala allahu alayh ali wasalam waa sidaa dheh baaba layihi qul inamaa ana basharun waa bashar marka macnaheeduna maaha inaan loo waxyooneynin yani waa bashar nebiga loo waxyoonayo bashar loo waxyoonayo weeyaan ayb waa bashar markaa loo waxyoonayo ayb waa bashar marka loo waxyoonayo weeyaan waayahay inamaa ana basharun bashar baan ahay buu yidhi anigu ayb inamaa ana basharun bashar baan ahay marka wa inamaa yaatiinii marka cillada uu ku cilaynayna waa waa waa soo socotaa sida yani naaxiyada uu kaga hadlayo nabiga sal ly slam waa bashar laakiin basharku wuxuu dheeriyay in loo waxyoonayo mararka marka wa inamaa yatiinii ayb wa inamaa yaatiinii waxaa ii imaanaya markaa buu leeyahay alkhasmu kuwa doodaya ii imaanayo falacala bacdakum qaarkiin waxaa la arkaa an yakuuna inuu yahay ablaqa an yakuuna inuu yahay huwa isagu ablaqa mid ka xeel dheer min bacdin qaarka kale fasaaxada iyo hadalka uga xeel dheer fa axsibu markaa waxaan malaynayaa anahu saadiqun inuu run sheegiyo ayb halkan marka meeshaan waxaa iyadana laga qaadanayaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam inuu wax ku xukumi jiray calaa maa yadharu lahu sida u muuqata isaga qaaligana sida wax ku xukuma saasaa laga rabaa waxaa dhici karta marka nebiga in wax u muuqdaan wa fil baatinina waxaas inaanay jirin wax kale ay jiraan yaa dhici karta taasuu marka nebiga tilmaamaya qof been sheegayo inuu u qaato nebiga inuu run sheegayo oo nebiga marka tan waxaa laga qaadanaya rasuulka sala allahu alayh ali wasalam qeybka inaanu ogeyn maxaa yl hadduu qeybka og yahay waa been qofka beenta sheegaya waa garan lahayo qalbigaaga been baa ku jirta waxa iyo waxaabaa jiro ayuu dhehi lahaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam qeybka la ogeysiiyaa marka waxaa weeyaan wixii la ogeysiiyey unbuu ogyahay intaasna waa in markaas waxyigiisa iyo dacwadiisa loogu taageerayo loogu xoojinayo saas weyaan marka xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa fiihi daliilun calaa ijraai alaxkaami fi lhaalib fi ldaahir axkaamta sida ka muuqata in markaa lagu socodsiinayo lagu dureerinayo nacam waxaa kaloo laga qaadanaya qaadiga xukunkiisa mas'alo kale oo ah faaxsibu anahu saadiqun inuu run sheegayaan malaynayaa markaa faaqdii lahu markhaati beenaalow maalan keensanaya ama maalan waxa uu samaynayaa marka xujada ayuu aad iyo aad uga toosin ogyahay ka kalena waa nin aan xujo aada u toosin karin marka faaqdii waxaan xukumayaa lahu isaga waan u xukumayaa faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi muslimin qof muslima xaqiisa fainamaa hiya qidcatun qeyb weeyaanoo min naari naar ah waa qeyb naara un baan u xukumay falyaxmilhaa ha xambaarto ow yadarha ama ha ka tago tanna waxaa laga qaadanayaa qaaliga waxa uu xukumo xukunka qaaliga inaanu xalaaleyneynin xaaraam xalaalna yani shay xaaraama xalaal makaaga qadaha yacnii xukunka qaaliga shay adiga xaaraam ka aha xalaal ma kaaga dhigi karo xanafiyada ayay waxaas qabaan oo waxay kuleeyiin qaalid hadduu kuu xukumo shay adiga aadan ahayn xalaal buu kuu noqonayaa waa qaacida baatila weeyaan xadiidkanna uu ka hor waa yacni waa maslak baatila weeyaan xadiidkan baana ka hor imaanaya waa ujeedaa oo nebi maxamed sala allahu calayh waali wasalam baa wuxuu leeyahay aniga sida daahirkan dadka wax ugu xukumayaa hadday dhacda markaas sida daahirka waxa khilaafsan inay xaqiiqdu tahay dee qaaligu horta ma dambaabayo intii laga rabay waa la yimid laakiin adiga haddaad ogtahay inaad waxaan aada lahayn ood dhaar ku martay maalan ood saa ku duud duudsiisay qofka qaaligan xukunka uu kuu xukumay xalaal kugu noqon maayaan dhul aada lahaynoo dukumenti aad baanbaan ku samaysatay ayuu kugu xukumay ninkii iska lahay waa ka afbadisay markaasaa badda ku dhaca layidhi waa ninkii waa la iska saaray oo xaqiisii baad saa ku qaadatay macnaheedu marka ma ahan in yani dhulkaas adu xalaal uu kuu yahay xalaalkuma aha qaacidada marka iyadana taana waa laga qaadanaya xadiidkan wacan cabdiraxmaan bni abi bakrata radia allahu canhuma qaal kataba abii aabahay baa qoray o mase katabtu lahu waan u qoray aabahay ila bnihi wiilkiisaan ugu qoray oo u qoray aabahay baa qoray ama aabahay baan u qoray si uu wiilkiisa ugu diro ila bnihi wiilkiisa cabdillahi bni abi bakrata ahaa wahuwa isaguna walxaal huwa isaga oo qaadin qaadi ka ah bisijistaan meesha la yidhaha qaadi ka ah sijistaan khuraasaan iyo dhulkaas waa sidan buu qora marka anlaa taxkum ay laa taxkum ha xukumin antani waa tafsiiriye waay bimacnaa ay waay anta tafsiiriyadana waxaa shardiya jumla jumlo qowl qowl iyo wax lamida inay ka hormaraan hadda halkan qaala iyo meesha ma taallo laakiin macna alqowl waxaa leh macna alqowl waxaa leh kitaabada qoraalka hadal oo kale soo ma garan macna alqowl buu wataa anlaa taxkum ay laa taxkum ha xukumin bayna itnayni labaha kala xukumin walxaal anta adiga oo qadbaanu caraysan fa inii samictu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam anuu nabigaan maqlay yaquul isagoo leh laa yaxkum axadun axad yaanu xukumin bayna itnayni laba dhexdooda yaanu xukumin walxaal huwa isaga oo qadbaanu caraysan isagoo caraysan wa fii riwaayatin laa yaqdiyanna xaakimun xaakim yaanu xukumin bayna itnayni laba dhexdooda wahuwa qadbaanu isagoo caraysan waxaa laga qaadanayaa marka qaaliga xaaladda uu caraysan yahay oo xanaaqsan yahay inuunan waxba xukumin sababtu marka maxay tahay cilladu waa macquululmacnaa macquululmacnaa weeyaana waa la garan karaayo cilladu waxa ay tahay dihnigiisa ayaa markaas waxa uu yahay dihni yacni mushawash ah qadabka caradu yacnii dihnigiisa iyo waxgaradkiisi iyo yacnii ayay tashwiishinaysaa oo ay tashwiishinaysaa halkaa marka haddii cilladii la gartay marka wax kasta oo cilladaasoo kale le waa looga qiyaasanayaa marka maxaa ka mid a markay baahi daran markay hayso markuu si xooga musqul ugu baahan yahay kaadi iyo kale iyo hayso kale yacnii inuu marka kaadidii iyadoo ay maanta aad yacni ay u hayso inuu intuu musqusha iska daayo kaale waa idin kale xukumaa yihahda ma aha waa inuu marka hore soo dhamaystaa daalkaa ka mid a qofku marka uu aad u daalo maalan intaasoo qof bau maanta kala xukumay markaas wax kala qoraayo maanta dhan waa daalay qof inuu xukumo ma aha maxaa yeele qadiyada xukunku waxay u baahan tahay dhegeysi tasawuray u baahan tahay dadkan in la dhegeysto tasawur bay u baahan tahay in la tasawuro wax ay sheegayaan mararka qaar waxay u baahanaysaa qofkan qaadiga caqli badan qof leh inuu yahay yaa loo baahan yahay soo dadka yacni qaraa-in inuu mararka qaar wax ku xukumaa laga yaaba wax ku dhiso aduu marka ibnulqayim qaraa-inta aada uga hadlaa qaadiga oo wax ku xukumaayo kitaabkiisa la yidhaha aطuruq اlxukmiya fi siyaasa sharciya ayb marka wuxuu yii laa yaqdiyana xaakimun xaakimaanu xukumin bayna itnayni laba dhexdooda wahuwa qadbaanu isaga oo caraysan wacan abi bakrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam alaa unabiukum yaanan idiin sheegaynin biakbari lkabaa'iri kabaair midda ugu wey kabaairta ta ugu weyninka badan kuwa ugu weyninka badan mid ka mid a marka alkabaair dunuubta waxaa laga qaadanayaa inay kabaairiy saqaa'ir u qeybsanto xadiidkan kabaairtiina inay sii kala waaweyn tahayna waa laga qaadanaya alaatan saddex jeer buu yidhi qulnaa waxaanu nidhi balaa yaa rasuula allah rasuulka ilahi inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala waxau yidhi al-ishraaku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo dembi ka weyn ma laha waa dulmi kan ugu weyn weeyaan allihii ku abuuray oo ku irsaaqay oo ku nooleeyay oo ku dilayo inaad intaad ka tagto duul aan ku noolaynin kuna abuurin kuna irsaaqin inaad daba orado marka oo aad iyagu marka ama u sujuuddo ama xoolo u qashood u gowracdo iyaga iyaga dartood oo aad nadar ka xirato ood bariso oo marka ay dhibaata ku hayso aad u qeyshato iyo nooc kastoo cibaada haddaad ilaahay subxana wa tacaala heyrkii la wadaajisa waa kaasa al-ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalideyni labada waalid oo la caasiyo wa kaana muttakian ayb wa kaana muttakian wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh ali wasalam muttaki'an mid dangiigsan oo xusulka yacni xusullaysan fajalasa waa soo fadhiistay wa qaala waxauu yidhi alaa hooy wa qowlu zuuri hadalka beenta wa shahaadatu zuuri shahaadada beenta famaa zaala kama zuuli yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qulnaa lahu xataa qulnaa ilaa aanu iska niri laytahu sakata allamaa aamusa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam marka wakaana wa kaana muttaki'an fajalasa waxaa laga qaadanayaa waa dangiigay ou soo fadhiistay waxaa laga qaadanayaa marka ihtimaamka uu siinayo shahaadatu zuurka yacni sida shahaadatu zuurka uu dembigiisa u culus yaha laga qaadanayaa isagoo sidaa u jiqilaysan ama yacni u dangiiga ayuu soo fadhiistay si uu taa u sheega darteed shahaadatu zuurkuna hadda dad dhan baa waxaa weeyaan yacni dadku sida sida loo hallaabay oo ummaddu yacnii mashaakilaadkanna haysta wax kale noogu dhici maayaan maxkamadihii waxaan ogaaj waxaan ogeyn iyadoo marka ama caalamul islaamiba maxkamadihiisa dad baa iska hortaag taagan markhaati beenaale wax u qabsa markhaati wax ka dhigtay rabaan oo xoogaa lacaga siiyo qadiyad uunan waxba ka ogeynbo maanta dhan marka qof ugu doodaya ama uu markhaati ugu noqonayaa dadkan marka iyagu yacnii yacnii abukaatayaalka la yidhaahdo ama qareennada la yidhaahdana kama foga arrimahaas oo kale qof ay og yihiin inuu dembi galay ayaa anaa ku badbaadinaya lacagkeen buu leeyahay markaasuu khaa-in ayuu wuxuu u noqonayaa mid u doodo allana wuxuu yidhi walaa takun lilkhaa'iniina khasiima weliba waxaa laga yaabaa abukaata ama qareenka ama looyarka inuu isaga laftirkiisa uu yidhaahdo markhaati beenaalaha inuu isaga soo abaabulaaba dhici karto waxaasoo kale marka aad bay u darayin kuwaasaa marka waxaa la rabaa inay inay yacni wadamo dalalka islaamka inay xukumaan weliba nacam nimankaasaa waxaa la jecel yahay inay iyagu xukumaan baa la rabaa sababtoo qawaaniintii gaaladay xambaarsan yihiin ay yaqaanaan laakiin ninkii cilmiga lahaayo ahlu cilmiga ahlu fadliga ahaa waxaa weeyaan haddii uu masaajidkiisa haddii uu ku cibaadaystuba nasiib leeyahay nacam haddaan meesha loogu imaanin oon lagu dilinba nacam nasal allah asalaama ayb alaa waqowlu zuuri washahaadatu zuuri famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aanu ka niri laytahu sakata allamaa iska aamuso wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal low yucda naasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda haddii wax lagu siin lahaa la dacaa naasun dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigood dimaaa rijaalin bay sheegan lahaayeen iyo wa amwaalahum iyo rag maalkood walaakin ilyamiinu dhaarta cala lmudacaa calayhi kan lagu sheeganayo dushiisay ahaatay korkiisa ayb xadiidkanna waa aslun fi lqadaa wa fi dacaawi dadku waa laba mudaci iyo mudaca caleyhi mudicigu waa midka dacwada qabo ka dacwada loo qabaana waa mudaca caleyhi mudiciga waxaa laga rabaa inuu laba markhaati la yimaado markhaati inuu la yimaado bayinaa laga rabaa adiga markhaati inuu la yimaado hadduu markhaati keeni waayana ninkan kalea dhaaranaya marka ninkan kale ayaa dhaaranaya oo xaqa lagu sheeganayo dushiisa haddii uu u dhaartana waa kaga beri noqonaya wixii lagu sheegtay low yucda naasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda haddii wax lagu siin lahaa yacni ay bimujaradi dacwaahum sheegashada ay sheeganayaan keliya haddii wax lagu siin lahaa la dacaa naasun dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum rag waxay sheegan lahaayeen markaas maalkooda walaakin ilyamiinu cala lmudacaa caleyhi dhaartase mudacaa caleyhigay korkiisa ahaatay riwaayada kale waxay leey lakin ilyamiinu lakin ilbayinatu cala lmudaci walyamiinu calaa man ankar marka midka wax inkirayo mudaca caleyhiga dhaarta ay dushiisa tahay kanna markhaati baa laga rabaa oo dad markay yimaadaan waxaa laleeyahay oo xaq uu sheegto markhaati ma haysataa baa laleeyahay hadduu markhaati laba markhaati ama markhaatidii nisaabkii markhaatida hadduu dhammaystiro ee markaa yacni la yidhaahdo sidaa marka markhaatidii markuu saa kusoo dhammaystiro la marka wixii xaqa marka uu lahaa waa looga qaadayaa qofkan haddii markhaati uu keeni waa kan baa dhaaranaya nacam ayb mararka qaarna muwaasha iyo kale waxaa la xukumi karaa midka mudiciga hal markhaati hadduu soo helo markhaatida labaad dhaar waa lagu kabi karaa iyada laftirkeeda nacam tafaasiisheedana kutubul furuuc ayaa iska leh kitaabu lacimati acimadiibuu u kitaab yahay cuntadii ayuu u kitaab yahay cuntooyinka can النcman bni bashiiri radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh waahwa nucmaanu nucmaan wuxuu foorariyey biisbacayhi fartiisa ilaa udunayhi dhegtiisa intii ka ayuu u jaleeciyey oo waahwa nucmaanu biisbacayhi labadiisii farood ilaa udunayhi dhegtiisa xaggeeda ayuu u jaleeciyey oo xaggaa ayuu gaars ayuu geeyey kaanamaa yani dhagahaygii baa maqleen inuu leeyahay oo kale nabiga marka waxauu yidhi nabigaan maqlay buu yidhi isagoo isagoo dhahayo ina alxalaala bayinun xalaashu waa caddahay walxaraama bayinun xaaraantu waa caddahay wa beynahumaa dhexdooda waxaa ah mushtabihaatun waxyaaba isku eg eg laa yaclamuhuna aanay ogeyn kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid ah xalaashu waa caddahay xalaasha waxaa weeyaan waay ku ad waxay ku caddahay nusuus qaaica ah adilla qaciya waa ku caddahay iyo adilo danni ahoo fara badan nacam oo danni qaali wax ku tusto xaaraamtuna sidoo kale waxaa weeya iyaduna waa caddahay oo nusuustay ku caddahay iyo qawaacidda sharciga laakiin labadooda waxaa udhexeeya yro beynahumaa mushtabihaatun baa udhexeeya wax xalaashiina dhan ka shabihi karo xaaraantiina dhan ka shabahayo marka meelaha ay tashbiihu ou ka imaan shabhu ou ka imaanaya waxaa weeyaan meelaha shabhu ou ka imaanaya waxaa weeyaan daliilka taxriimka ama taxliilka ama calaamadihii taxriimkii iyo taxliilkii baa iscaariday meel u dhaqaajiye ma yaqaano laa yaclamuhuna ma oga kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid a waxaa laga qaadanaya qeyb yar oo dadka ka mid a inay ogyihiin waana culummada raasikiinta ah kuwa iyagu waa ogyihiin oo waxaan mutashaabihaadka ama waxay ku darayaan xalaasha ama xaaraantaay ku darayaan soo ma garanin marka waxa uu yidhi ayb faman ittaqa shubuhaati qofkii ka dhowrsaday shubuhaadka marka waxyaabaha noocaas oo kale ah istibraa waa baraa-a dalbay lidiinihi diinkiisao baraa-a u dalbay iyo wacirdihi sharafkiisa yacni istibraa lidiinihi iyo wacirdihi buu la dheeraaday oo wuxuu kala dheeraaday tuhmadda ayuu kala dheeraaday xadiidku marka asal wuxuu u yahay waraca iyo xalaal meeladnimada ayb marka waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu ku dadaalo diintiisa iyo cirdigiisa inuu ilaaliyo meelaha xun uu ka fogeeyo mawaaqifu tuhma ee inuu geliyo ma aha horaan usoo marnay nabiga caleyh isalaatu wasalaam labadii nin markay arkeen safiyata bintu xuyay markuu la socday waa tii markay socod boobeen nebiguna uu ku yidhi calaa rislikumaa inahaa safiya cirdigiisuu ilaalinaya intaa nacam waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati shubuhaadka qofkii ku dhacana waqaca fi lxaraami xaaraamtiibuu ku dhacay macnaheedu waxay tahay xaaraanta inuu ku dhaco ayaa marka dambe oo u dambeyn doonaa waman waqaca fi shubuhaati qofkii shubuhaadka ku dhaco waqaca fi lxaraami xaaraamta uu ku dhaco laba macnaa ku jiro imaa yacni hadduu ka fogaan waayo shubuhaadkan marka dambe xaaraantuu ku dhacayaa waxaa kaloo iyadana la dhihi karaa yacni qofka hadduu ayb macnaha labaad marka waxa ay tahay hadduu naftiisa aanu ka ilaalinin waxyaabaha noocaas oo kale ah marka dambe xaaraantiibuu fududaysanaya waa la imaanayaan labada laba macaani isku dhow karaaci nacam ama macnaha kalea waxaa weeyaan idaa tacaada shubuhaat hadduu isa sii siiyo shubuhaadka waqaca fi lxaraami boobu ku dhacayba fii nafsi lmri in laga wado laakiin macnaha horaa fiican karaaci tashbiiha dambe sida yani uu tusayo karaaci xaalkiisu waxaa weeyaan raaci oo kale yarcaa raacayo xowla alximaa sheed agagaarahee sheedda agagaarkeeda ku raacayo yuushiku waxaa dhow an yartaca fiihi inuu daajiyo oo an yartaca inuu daaqo oo daajiyo xoolihii fiihi inuu daajiyo meeshii yacni marka xerada dhexdeeda yuushiku waxaa dhow an yartaca inuu daaqa fiihi dhexdiisa xerada dhexdeeda alaa hooy wa ina marka waxaa laysku shabahayaa xaaraantiina waa xeradaas agagaaraheedana shubuhaadkii baa yaalla haddaad xoolihii agagaarka sheedda ku raacdo marka dambe sheeddii baad gelaysaa tanna waa sidoo kale marka nacam alaa hooy wa ina likulli melikin boqor kastaa wuxuu leeyahay oo usugnaatay ximan sheed alaa hooy wa ina ximallahi alla sheediisana maxaarimuhu waxyaabaa u xarimay weeyaan marka isugu dhawaanin alaa hooy waina fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa mudqatan cad idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirkao dhan uu hagaagayo waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu hadday fasaadana jirkao dhan uu fasaadayo alaa hooy wahiya alqalbu waa qalbiga taa iyadana marka halkan marka ahmiyadda qalbiga uu leeyahay yaa laga qaadanayaa waxaa kaloo xadiidkan bacdi nnaas qalad bay u fahmaan oo waxay ka fahmaan wax kasta qalbiga leewaayay kuleeyihiin marka haddaad tiraa war sidaan maxaad u yeelaysaa qalbigayga waa fiican yahay maya sidaa ma haddaa qalbigaaga hadduu fiican yahay jawaarixdaaduna waa fiicnaan lahayd oo waxaa ka imaan lahaa xaqii ayaa ka imaan lahaa oo waxa qalbiga ku sugan waxaa ka tarjuma qalbiga jawaarixdii baa ka tarjumto taas marka iyado sidaa in loo loo ogaado waay oo qalbigaaga salaaxiisa waxaa ka dhalanaysa jawaarixdaadan salaaxooda ee qalbigaaga xumaantiisana dee jawaarixdii baa laga arkayaa nacam ayb midda kale waxaa weeyaan haddaad tira acmaashii iimaanku qalbiga bisle waay haddaad tiraahdid waxaa weeyaan dee wixii murji-adoo kale weyn acmaashii baad qiimo tiraysaa nacam aslul iimaan qalbiga ha ku jira laakiin asalkaasi waaa waxaa weeyaan waxaa ka tarjumayo acmaasha daahirka ee banaanka ah ee qofka uu sameynaya ka tarjumayso wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam